ganacsatadan oo saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa ay si adag ugu soo horjeesteen burburinta uu maamulka la baxay somalilan uu ku hayo goobahooda ganacsi ee ku yaala magaalada halka loo yaqaano lix iyo labaatanka jun ayay inta badan ku yaalaan meheradaha ganacsi ee uu maamulka ku howlan yahay burburintooda waxa ayna ganacsatadu sheegayaan in sidoo kale la burburiyey hantidooda waana lagu soo guuray un alaabtii waana laga jajabiyey dabkii oo ku jiraana laga jajabiyey dhibaato badan baana loo geystay waxna siiyo horena ma jirto waxaanu ku talagalnay ma jirto anigu saaka waxaan la kulmay anoona ogeysiilaysiin runtii meherada waa meherad caan ah oo muddo dheer jirtay haddana ogeysiis wax ogeysiisoo laysiiye ma jirto dadkii xitaa waxaana dadka qodhan baa qaylinayoo dhahaya dacwado wax ogeysiis laysiiye ma jiro xoog baa la yimaado caqcaaq baa la geliyey xaggay meesha khatar bay gashay waayo dab baa ku jira dab baa ku jira marka sharcigana meeshana saddex mitir baan u jiraa dariiqii dadkiioo si dul degan oo ku ganacsanaya goobtii oo saaka usoo kollaay hooyoyin fara badan iyo aabbayaal fara badanoo meeshii ganacsi aan u imaaday ayuunbaa cagaf la geliyey xitaa diyaargaroob lama odhan dad fara badan bullaydhku saamayn gaadhay oo annaka ayagun bullaydhka nagu dhici gaadhay oo annakaa meherada kula meeshii laakiin waxaasu dardargelina midna noomay sheegin cagaftii unbay nagu bilaabeen markii dambena maxay ahayd toolay gacanka hadal bay bilaabeen si kastaba ha ahaatee meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa ka jira cadaalad darro baahsan iyadoo ganacsatada halkaasi ku nool ay wajahayaan cadaalad darro